بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله احنا نقول حجني كتاب التوحيد خاصة بابكي أها باب من يدخل الجنة بغير حساب عشر كان وعشر كالصدح لواتناد waxaynu ka soo baxnay xadiidkii ibnu cabaas oo dheeraa oo waxa weeye cardu lumam nebiga calayhi salatu salaam ummadihii oo dhan la tusay halkan marka waxaynu ka qaadanaynaa oo shiikhu uu ka soo saaray masaa'il uu baabkan ka soo saaray waa baabu man yadkhulu ljannata bigayri xisaabin walaa cadaab ayuu wuxuu ka soo saaray ilaa labayo labaatan mas'alo sidii aynu kii hore samaynaan samaynaynaa labaan u kala goynaynaa tobanka hore ayaan casharkan ku sharaxaynaa waayo waa badan yihiin masaa-ishu qaala waxau yidhi sheikhu raximah allahu tacaala fiihi masaa'il almas'alatu aluulaa fiihi ay fii hada albaab masaa'ilun masaa'il baa ku sugan lagala baxayo oo laga faa'iidaysanayo oo lagu camalfalayo almas'alatu aluulaa masalada ugu horeysa waxa weeye macrifatu darajaati annaasi bitawxiid horta dadku inaysan hal darajo tawxiidka ahayn ee tawxiidka lagu kala duwan yahay oo dadna tawxiidkoodii dhammaystiran yahay dadna tawxiidkoodii naaqis yahay ayaa laga garanaya waayo dadka tawxiidkoodii inta dhammaystiray la yimid sifaadkii wanaagsanaa oo markaas ka badbaaday naarna ka badbaaday xisaabna ka badbaaday haddee waa ka darajo sarreeyaan waana ka tawxiidkooda waa ka sarreeyaa dadkii xisaab la kulmay ama waxa weye ciqaab la kulmay oo dunuub la yimid waadix weeye marka mas'ala waadixa wa oo dadkii waa ku qaybsamayaan tawxiidka waa lagu kala baxaya almas'alatu athaaniya masalada labaad waa macnaa taxqiiqahu buu yidhi shiikhu ay macnaa taxqiiqu tawxiid sowma uu dhihin baabka baabu waxa weeye man xaqaqa tawxiid dakhala aljanna waa taxqiiqu tawxiid haddaba marka qofka tawxiidka taxqiiqiya macnihiisa taxqiiqu tawxiid waa inaad garataa culamadu waxay dhahaan taxqiiqu tawxiid macnihiisa waxa weeye horeyna waa usoo sharaxnay awalan waa inuu cilmi u yeeshaa oo allah waxay yidhi faclam annahu laa ilaaha illa allah thaaniyan waa inuu la yimaadaa ictiqaad oo ictiqaad ka tahay thaalithanna waa inuu ku camal falaayo u hogaansamaa inqiyaad haddaba marka culimmadu waxay yidhaahdeen taxqiiqa tawxiidku waxa uu ku dhacayaa inuu qofku ka dheeraado wixii tawxiidka nusqaaminaya iyo wixii baabi'inaya oo tawxiidkii burinaya labadaba inuu ka dheeraado marka ayaa taxqiiqu tawxiid la helaya maxaa marka tawxiidkii baabi'iya waa shirkiga iyo gaalnimada lain ashragta layaxbadanna camaluka waatuu yidhi allah walatukunana meel khaasiriin idan marka shirkigii oo dhan waa in laga dheeraado iyo gaalnimadii waxa nusqaaminayana waa wixii waa maa duuna daalika waxa weeye kalbidac waxyaalaha bidaca khuraafaadka bidcada macaasida oon markaa gaarsiisnayn gaalnimo ayaa tawxiidkii nusqaaminaya marka qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu ku dadaalo siduu labadaba uga badbaadi lahaa oo markaa tawxiidkiisa u taxqiiqin lahaa taxqiiqu tawxiid uu heli lahaa tawxiid kaamila oo dhammaystiran lahaa tawxiidkiisa almas'alatu athaalitha mas'alada saddexaad wuxuu yidhi shiikhu raximahu allahu tacaala hanaa'uhu subxaanahu wa tacaala calaa ibraahiim عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وأماني waa aayaddii buu ka soo qaadanayaa oo allah yidhi aynu soo sharaxnay ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiin idan waxyaalaha nabiyullaahi ibraahim lagu ammaanay waxaa ka mid ah inuu yahay imaam lagu dayda inuu ahaa inuu ahaa mid cibaado badan oo qaanita inuu ahaa mid taw- taxqiiqu tawxiid la yimid oo xaniif ah oo u iishay xagga ee tawxiidka shirkina ka iishay markaasaa ilaahay waxa uu ka nafiyoo yidhi walam yakun min almushrikiin idan marka mar hadduuna mushrikiintii ka mid ahayn waxa weye waa ammaan weeye weligii mushrik ma noqon mushrikiinna kama mid noqon idan sheegashada marka ay dadka mushrikiintaa sheegan jireen nabiyullaahi ibraahim waa kadib iyo buhtaan diintiisiina ma ay haysan waxayna ku jireen shirki nabiyullaahi ibraahimna shirki ma ogolayn idan waa ammaan aad iyo aad u qiimo badan innaguna marka inaan ammaano oo ku dayanaa laynaga raba الرابعة المسألة الرابعة وحو يرى الشيخ رحمه الله تعالى ثناؤه سبحانه وتعالى على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك إلهي مؤمنينتي وحكو أماني سادات الأولياء مؤمنينتي بأجيدة وحكا استنباض يا آيدي لبعض أهيد والذين هم بربهم لا يشركون تذكي مؤمنين تاها waxaa lagu ammaanay ilaahay shirki uma sameeyaan idan waa dad wanaagsan maxaa lagu ammaanay marka bisalaamatihim nabadgelyada ay ka nabadgaleen shirkigii oo dhan ay ka nabadgaleen kii weynaa iyo kii yaraaba ashirkul akbar iyo shirku asqar labadaba inay waxaway bannaan ka mareen idan waa ammaan aad u wanaagsan innagana waa tarkiib laynagu tarqiibinaya inaynu ku dayanno dadka mu'miniinta oo aynu shirkiga la colaytanno shirki bannaan ka marno oo waxa weeye tawxiidka kelimatu tawxiid aynu ku dhegno waayo shirkigu waa khatar wey waa almasalatu araabica almasalatu alkhaamisa masalada shanaad waxa uu yidhi shiikhu kownu tarki ruqya walkey waxa weeye min taxqiiqi tawxiid waxa uu yidhi tegidda laga tegayo ruqyada iyo gubitaanka la isgubayo qofku hadduu ka tago waa min taxqiiqi tawxiid weeye halkan markaa tarku tarku ruqya xadiidku ma sheegina wuxuu sheegay tarku dalabi ruqya oo way kala duwan tahay alruqya iyo alistirqaa marka alruqya waa bannaan tahay oo xadiidka horaa- horey baa tilmaamay oo laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma iyo nebiguna uu yidhi laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka marka ruqyadu waa bannaan tahay marka waxa taxqiiqu tawxiidka lagu helaya waxa uu yahay waa tarku dalabi ruqya waa in laga dheeraado inaan la dalban dalbashada la dalbanayo in wax lagugu akhriyo wax lagugu tufo taa in laga dheeraado wey taas weeye markaa midda lagu gaarayo oo nebigu waa kaa uu yidhi hum aladiina laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatadayaruun calaa rabbihim yatawakkaluun idan laa yastarquuna macnaheed waxaa leeyahay ay laa yatlubuuna ruqya waayo culammadu waxay yidhahdeen dalabu ruqya waxaa ku sugan dulinimo uu qofkii qof waxa weeye hoos fadhiisanayo iyo macnaha inuu tawakulkii nusqaan ku dhacayso marka waxaa ka fiican tawakulka alictimaad cala allah taasaa ka wanaagsan oo inuu qofku ilaahay tala saarsado almas'alatu asaadisa mas'alada lixaad waxa weeye kownu jaamici hadihi alkhisaal macnaha khasladaha la sheegay oo ah laa yastarquuna walaa yaktawuun walaa yatadayaruun wa calaa rabbihim yatawakkaluun waxaa jaamica kulminaya waxa uu yahay oo ay isugu imaanayaan waa attawakul qofku markuu ilaahay tala saarsado oo tawakulkiisu uu yahay taam alictimaadu cala allaahi uu la yimaado maca akhdi alasbaab isagoo asbaabtiina la imaanaya inuu tawakulkii la yimaado ayuu waxaana dhan kaga dheeraan karaa marka inuu qofku uu dalaba ruqya iska daayo gubitaankii iska daayo tadayurkii iska daayo waxaa u sababa inuu horta atawakul cala allaahi la yimaado marka waa isagaa jamcinaya idan laakiin waxaa la rabaa alictimaadu cala allaahi ilaah in la ictimaado oo tawakul lala yimaado dhammaystiran laakiin maca akhdi alasbaab asbaabtii waa lala imaan karaa waayo nebigu wuxuu yidhi tadaawow cibaad allah isdaweeya addoommadii ilaahayow waina allaha maa anzala daa'an ilaa wa anzalahu dawaa'an allah waxa weeye xanuunkuu soo dejiyaba dawadiisa ayaa la soo dejiyey calima waman calima wajahila waman jahila idan marka in la in la isdaweeyaa waa bannaan tahay haddee dabkuna wuxuu ka mid yahay dawada oo waa soo marnay ruqyada laftigeedu dawaday ka mid tahay laakiin waa in la maraa shuruudii iyo wanaaggii iyo waxa weeye sidii kitaabka iyo sunnaha oo nebigu inoo baray waa inay noqotaa ruqyadu waxa weeye min alkitaabi waasunna ee aan wax kale laga keenin iyo meelo kale waana inay noqotaa kalaam la garanayo oo macnihiisa la fahmayo waana in la aaminaa ilaahay baa caafimaadka keena ee qofkaan wax ku akhrinaya qofka isagu dawada ma haysto taa haddii la helo markaas ayaa wanaaggii oo dhan la helaya athaamina waxa uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala almasalatu athaamina waxa uu yidhi waxaynu ka qaadanaynaa cilmiga maaragtay saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo asaabica macnaha asaabica waxaan ka qaadanaynaa saxaabada radiallaahu canhum cumqu cilmi asaxaaba cilmiga saxaabada si u xeel dheeraa bimacrifatihim waxay ogaayeenoo macrifo u lahaayeen biannahum lam yanaaluu inayna taa ku gaaraynin ilaa bilcamal macnaha saxaabadu ridwaanullaahi calayhi markuu nebigu u sheegay waa isweydiiyeen waa yagii yidhi waxaa laga yaabaa kuwii saxaabada nebiga inay yihiin nebiga la saaxiibay waxaa laga yaabaa kuwii islaamnimada ku dhashay maxay marka u baarayaan oo isku weydiinayaan say ugu camal falaan oo cilmi u ogaadaan oo cilmiga ugu camal falaan waayo daliil waxaan ahayn kuma ay camalfali jirin oo cilmigooda wuxuu ku salaysnaa daliil athaamina waxaynu ka qaadanaynaa xirsuhum cala alkhayr say ugu dadaalayeen khayrka waayo waxay isku weydiinayeen inay ku camal falaan oo khayrkaa ay ku shaqeeyaan oo gaaraan wanaagga ayay ku dadaalayeen ataasica waxa wey almasalatu ataasica waa fadiilatu hadihi alumma fadlu hadihi alumma bilkimiyati walkayfiya alkimiyati walkayfiya fadliga iyo wanaagga ay leedahay ummadaani xagga badnaanta alkimiya waa badnaanta wey siday u tiro badan tahay ummaddan inta jannada gelaysa walkayfiya kayfiyaduna waxaa weeye maaragtay wanaagooda iyo caqiidadooda siday u badan tahay oo u weyn tahay wuxuu ka istimbaadayaa shiikhu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi haadihi ummatuka markii la tusay fa nadartu ilaa waan eegay buu yidhi fa idaa sawaadun cadiim waa xagga kimiyada weeye badnaanta inay fara badan yihiin markaasaa waxaa lagu yidhi haadihi ummatuka ummadaadii weeye wa macahum waxaa la socdoo ku jira سبعون ألفا يدخلون الجنة ب- بغير حساب ولا عذاب تضباطا كن أو جنة جلية أيا كجرة إذا مركا xaggii badnaantii ummaddaani waa ummadda ugu badan ummadihii oo jannada gelaya oo axaadiidtu waxaa ku sugnaatay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam k- dadka jannada gelaya kala bar bar waa ummaddan barna waa ummadihii kaloo dhan axaadiid kalena waxaa ku sugnaatay saddex meelood oo laba meelood saddex markii loo qaybiya ahlu jannaha laba meelood waa ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam allahu akbar marka tirabadnidii way tiro badan yihiin oo dadka jannada gelaya ummaddaana aad bay u badan yihiin xagga wanaaggoodana waa kayfiyado toddobaatan kun oon cadaab maraynin oo xisaab maraynin ayaa jannada iska gelaya weliba toddobaatankaa keliya maahee axaadiidtu waxay ku sugnaatay nebigu wuxuu yidhi ilaahay baan weydiisto oo baryey in la ii siyaadiyo fazaadanii wuxuu ii siyaadiyey maca kulli alfin kunkii walbaba toddobaatan kun marka waa toddobaatan kun oo toddobaatan kun lagu dhuftay waa afar milyan iyo sagaal boqol oo kun waay waa shan milyan wax ku dhodhow markaasaa weliba xadiid kale waxaa ku sugnaaday inuu nebigu yidhi saxiixa sharaxana shiikhu ku keenay waxa uu yidhi neb- eh, saxiixu tarkiibna uu sheikh albaani ku saxiixinayo wa halaathu xathayaatin min xathayaati rabbi saddex xantoobo oo xantoobada rabbigay ah ayaa laga dabageynaya marka waa min sifaat illaahi inagu garan mayno xantoobo teenaynu naqaanaa laakiin maaha teenoo kale laakiin ilaahay baa cadad badan oo uu garanayo ka dabageynaya toddobaatanka kun afartaa milyan iyo sagaalka boqol baa waxaa laga dabageynayaa in badan oo kale oo ilaahay uu ka dabageynayo oo baryada nebiga lagaga aqbalay idan waa ummad badan wey marka maxaad moodaa intii kale oo jannada ku gelaya xisaabtooda iyo eh, ama intayba cadaab soo maraan hadhow la geynayo jannado laga soo saarayo ama shafaacada nebiga ku gelaya iyo shafaacada mu'miniinta iyo kulli ama ilaahay iska cafiyayo idan marka cadad aad u fara badan oo ummadaana ayaa jannada gelaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi wey ha taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billah Hmm. idan wanaaggaasay ummadaani leedahay wanaagguna wuxuu ka yimid waa fadliga iyo wanaagga uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam waa khaatamu alambiyaa warusul waa sayidu hadi lumma eh, sayidu waladu aadam walaa fakhr siduu nebigu u yidhi xadiidka saxiixa Mm. halkaa markaa ayaynu ka garanaynaa alcaashira waxa uu yidhi waa fadiilatu ummati eh, qo- eh, ummati muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa calayhi salaam ummaddiisa fadliga iyo wanaagga ay leedahay ayaa laga qaadanaya waayo sababtu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaam markuu yidhi nebiyaan arkay hal nin la socdo laba la socoto nebi aan cidna la socon kabacdi wuxuu yidhi waxaan arkay sawaad cadiima oo aad u badan dad badan oo soo socda oo higil halkaa ka muuqda oon la kala saari karin oo tiro badan markaasaan fadanantu waxaan u maleeyey annahum ummatii markaasaa waxaa laigu yidhi haadaa muusa wa qowmuhu idan marka waxaa laga qaatay halkaana taasuu ka soo qaadanaya ummaddii nebi muuse calayhi salaam rumaysay nebiyullaahi muusa oo xilligiisii rumaysay reer bani israa'iil iyo wixii rumeeyeyba iyo towraad wixii ku dhaqmay oo sii rumeeyey ilaa la nasakhay oo nebi maxamed yimid calayhi salaatu wassalaam ummaddii towraad ku dhaqmaysay waa muddo dheer weeye wixii towraad saa ugu dhaqmay waa ummatu muusa baa la yidhaahdaa dad aad u fara badan weeye waa ummad tiro badan marka fadli iyo wanaag bay leedahay halkaa waxaynu ka garannay marka um- nebiyadii la soo diray ummadda nebi maxamed baa ugu badan ee intii rumaysay oo raacday ummadihii kalena waxaa ugu badan ummaddii nebiyullaahi muusa rumaysay oo raacday ayaa ugu badan oo ugu fadli wanaagsan marka waa deraja iyo fadiilo ay dheeryihiin ummadihii kale oo derajada labaad bay soo gelayaan oo ummadda nebi maxamed bay ku xigaan halkaa marka waa wanaag iyo ammaan la ammaanayo weeye marka insha allahu tabaaraka watacaala eh, laakiin waxaan ku darayaa markii nebi maxamed la soo diray oo kitaabka qur-aanka lagu soo dejiyey wixii ka dambeeyey ummaddii nebi muuse rumaysnayd wixii nebi maxamed rumeeyeyna waa muslimiin wixii nebi maxamed ku gaaloobayna waa gaalo taasi marka fadli iyo wanaag ku heli mayaan waayo nebigaa yidhi xadiidka saxiixa laa yusmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun waxa weeye uma laa yu'minu bi ilaa kaana min eh, wamaata ilaa kaana min asxaabi annaar aw kama qaala nabiy sal salam idan marka halkaa ayay ku ekaatay ee nebi maxamed kabacdi diintiisa unbaa lagu camal falayaa marka halkaasaan ku joojinaynaa labiyo tobanka kale cashar gaaraan ka dhigaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin